alxamdulilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wcalaa aalihi wasaxbih wasalama tasliima kahiira ama bacd assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu su-aasha toddobiyo lixdanaad waxa ay leedahay inan baanu onlineka wax ku wada dhignaa marka waqti cayiman ayay leedahay iyadaana iskale meesha marka arday ayaa cusub ayaa soo biirtay waqtigaan la shaqeynaya waqti ka baxsan marka haddii aan anugu ardaydaasi la gaar noqdo oo aan waxu dhigo lacagtale aan ka qaato maxaaraan baa marka horebana waxay leedahay inu shaqaalaan ka ahay oo sheer kuma lihi jawaabtu waxay tahay mar haddii shaqaale aad tahay haddii wakhtiga ardayda aad waxu dhigaysaa uu yahay wakhtigii aad shaqeynaysay lagugula heshiiyey inaad shaqeyso ma banaana shaqadii lagugula heshiiyey mushaharka aad ku qaadanaysay mid aan ahayn in aada qabato waxaad ku qaban kartaa un dee inaad ku darto ardaydii hore oo dadkii lagu shaqaaleeye ee mushaharka lagugu siinayo in ay ka mid noqdaan haddiise wakhtigaas uu yahay wakhtigii lagugu lagugula heshiiye wakhti ka baxsan wakhtiga adiga ayaa xoro ah oo arday kale waxbaad u dhigi kartaa shaqooyin kalena waad qabsan kartaa marka almuhim wakhtigii lagugula heshiiye inaad shaqeyso ee mushaharka aad ku qaadanaysay ayuun baanay bannaanayn inaad cid kale oo gaara oo shaqadii lagugula heshiiyey ka baxsan aada u shaqeyso oo wakhtigaasi waa lagaa iibsaday waa lagaa kiraystay laakiin wakhtiyada kale ee wakhtigaa shaqada lagugula heshiiyey ka baxsan waa wakhti adigu aada iska leedahay shaqooyinkaaga kale xalaasha waad qabsan kartaa wixii markaa kaa soo galaana waa wax xalaal ku ah wallahu aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu